id wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan sidii aad ku dhegaysateen idaacaddeenii shalay waxaa magaalada adis ababa shalay ku kulmay madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha somalilan faahfaahin lagama bixinin dulucda kulanka labada hogaamiye hase yeeshee waxaa muuqataa in dadka badankiisu ay soo dhoweynayaan wadahadallo dhex mara labada dhinac goordhow waxaa inoo soo socda aragtida dadweynaha magaalada hargeysa balse marka hore wariyaha iyaga seenab abukar ayaa codadkan goordhoweyd waxa ay kasoo qabatay qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada muqdisho bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa xildhibaan ibraahim maxamed oo ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabelle fasax ku jooga ee magaalada caasimadda muqdisho haddii su-aasha ad i weydiisay waxaan u arkaa wax aad iyo aad u fiican oo horumar lagu gaari kara wadahadal hadduu bilowdo wax badan oo faa'iido ayaa laga gaarayaa muhiimaddana waxaa waaye un dadka inay un sidii soomaaliya ayaheeda looga tashan lahay ay ka wada hadleen horumar boqolkiiba boqol ayaan u arkaanay arrintaas iyada bismi illaahi raxmaan raxiim magacayga horta waa axmed maxamed maxamuud axmed qoorreelaa la yidhaahdaa jooga magaalada muqdisho haddii aan ka hadlo aragtidayda ku saabsan kulankii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha somalilan ku dhexmaray ardasababa ku dhexmaray haddii aan ka hadlo fakarkayga waxaa weeyaan waxaa la yidhi nin wadaan reerkeeda gabta waxa layidhi reer kale makla kaasho waxaan qabaa kulankaasi inuusan wax ka soo baxaya aysan jirinin wadahadallo soomaaliya iyo somalilan dhex mara oo heshiis keeni karaa ama muuqaalkaasba dhalin karana inaysa halkaa ka soo baxayn kana soo bixi doonin waana waxyaalo aan maanta loo fadhin dalka soomaaliya dhibaatada ka taagan iyo muxuu ata iisheeg gobollada maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah sida maanta xaaladda ka taagan meel walba dhibaatada maanta ka taagan iyo dagaalada iyo iskoorkeenka iyo qabaa'ilada ayaa maanta looga baahnaa dowladda federaalka soomaaliya inay ay arrintaas inay wax ka qabataa looga baahnaa oo ay dejiso dadkii isku keentee loogama baahnayn in somalilan ay u booddo intii kale intay isqabasiisay bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaha xaliimo khaliif faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan ka hadlayaa madaxweyne farmaajo iyo beexi aragtida iyo maaragtay kulanka ay kulmeen waxaan u arkaa ifafaalo fiican inay tahay hase ahaatee aysan ka wada hadlin soomaaliya iyo somalilan laakiin bilow ay tahay ama is-aragti wanaagsan oo dambe inay isku arki doonaan taasna waa u mahadinaya maaragtay waa waa wadahadal iyo guul la gaaray hadday wada hadleen oy meel wada fariisteen waa soo dhowaynaynaa insha allah wadahadalka soomaaliya somalilan inkastaysa soomaaliya wada yihiin kalana maarmin kalana go'i karin bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan waxaan ku joogaa magaalada muqdisho deegan ahaan waxaan kasoo horjeedaa somalilan wadahadallada ay muuse biixi iyo madaxweyne farmaajo ku wada yeesheen magaalada adis ababa anigu ma arko wax horumara iyo wax faa'iida inuu leeyahay bulshada soomaaliyeed waayo wakhtiga la wada kulmay iyo meesha lagu wada kulmay ayaanu diidanahay waayo waxay hadday wada kulmayaan in labada magaalood soomaalidu degto ama hargeysa ama muqdisho ku kulmaan laakiin waxaan u qabaa in ka faa'idaysi dana beelo kale ka leeyihiin in la soo geliyey waayo adis ababa abiyaa labadaba u yeedhay labadaba kulansiiyey marka nasiib darro waxaaba ah in dad soomaaliyeed oo mas-uuliyiina meel aan dhul soomaaliyeed ahayn ay ku wada hadlaan aad baana oga xumahay inay ku soo aadda xilligan waana wax liidimaa waxaanan qabaa aragtideeda ah inaan wax dan soomaaliyeed aan laga lahayn kulankaas magacaygo saddexan waa maxamed cali jaamac waxaanan ahay aqoon-yahanada reer somalilan ka soo jeeda specialist laakiin muqdisho ku nool anigu absolutely waan taageersanaha waan soo dhowaynayaa kulanka musabiixi iyo farmaajo dhex maray waan taageersanahay laba arrimood baan u taageersanahay marka hore dadka in horta wax la dhaqaajiyo oo wada hadalku bilaabmo horta marka hore faas waan jecelaha sababta waxa weeyaan marka wax bilaabmaan baa la garan karaa jahada loo socdo waan taageersanahay waxaan leeyahay labada madaxweyneba thank you very much baan leeyahay congratulation baan leeyahay waan soo dhowaynayaa walaasha qaaliyeed marka waxaan leeyahay kulankaas halkaaha laga wado dadka soomaaliyeed ee waxgaradka ah ee fahmi kara waxa labada dhinac iskaga xidhanina dabcan ha taageeraan oo ha la sameeyo guddi farsamaysan oo broses bay waxaan maraysaa ha la sameeyo sidii dadka soomaaliya la isugu keeni lahaa anigu aad baan u taageersanahay waxaana leeyahay maanta waa iftiin weyn oo ummadda soomaaliyeed u soo kordhay aad baan u taageersanahay aan wada hadallo aan heshiina waay aad baad mahadsantahay v o e iyo seenab abubakar wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa daahir cabdulaahi cumar waxaan ku sugnahay magaalada muqdisho ee gobolka banaadir kulanka labada madaxweyne ee aadisababo ku kulmeen waxaan u arkaa kulan loo baahnaa laakiinse xilligiisii ka soo daahay madaxweyne farmaajo markii uu yani kaambeynka uu gelayay wadahadallada somalilan waxyaalihii lagu doortay bay ka mid ahayd marka ayadii oo hadda ay saddex sano tagtay hal sanana uu u harsan yahay wadahadal hadda la bilaabay anigu ma aaminsana wax faa'iidaa ma keeniyo xilligiisii inuu ka soo daahay baan aaminsanahay waagaag dhegeystayaal kuwaasi waxaa ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho aragtidooda ka dhiibanayay kulanka ay wada yeesheen madaxweynaha somalilan iyo weliba madaxweynaha soomaaliya magaalada adisababa waxaanay warramayeen waryahayaga sayna abuukar dhinaca kalena haatan dhegeystayaal waxaan idiinsoo gudbin doonaa codadka qaar ka mida dadweynaha magaalada hargeysa kaasoo ku aadan isla kulankaasi dhex maray maalintii shalay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo weliba madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi haddaba waryahayaga khadar maxamed cakulle ayaa isaguna mikrofoonka la dhex maray dadweynaha hargeysa waad mahadsantahay khadar magacaygu aadan cabdilaahi nuur waxaan ahay mas-uulka africa star electronics kulanka si aad u arkaysayeen labada madaxweyne waxaan u arkaa horta inay si wanaagsan tahay labada madaxweyne kulankoogu because of waxa weeye dal aynu jaar nahay ayay ku kulmeen waana dal la odhan karo dhexdhexaad buu ka noqon karaa barnaamijka somalilan iyo soomaaliya waayo maantaba sida loo soo dhoweeyey labada madaxweyne si isku midabay ahayd mansab isku midabaa lagu soo wada dhoweeyey allahuma salli calaa maxamed marka waxaan odhan karaa yacni iminka wadahadalkana rajo lasii wadi karo ayaa meesha ka soo muuqata waxaan leeyahay mustaqbalkiisa reer somalilan aad buu u soo dhoweeyey maanta saan rajeynaya fikirkan qabo anigu waad mahadsan tahay nin kaloo isna ragga dhallinyarada magacaaga walaal magacaygu waa sidaam axmed wacayso sideed u aragtaa kulanka madaxweyne musabiix iyo madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo waxaan u arkaa inay qalad tahay oo maxaa la madaxweynaha waddanka etoobiya nama aqoonsana waa kii hore abbay uga degay magaalada muqdisho ee yidhaahday waan maalgashan dekedaha magaala ku yaala dalka soomaaliya xitaa ilaa somalilan tii berberoo ku daray waana qalad waanu ka soo horjeednay in madaxweynaha waddanka etoobiya in lagu qabto amba kulankaasi ka dhaca may ahayn ee inay waddamada kale amba tugriga amba imaaraadka ee waaweyn ee dowlad awood loo aqoonsan karta oo ku dhacda waayo waddankan etoobiya soomaaliya dan buu ka leeyahay anigu saasaan u arka magacaaga walaal adigu bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xasan maxamed xamuud madaxweynaha somalilan iyo madaxweynaha soomaaliya waxaan u arkaa kulankooga khalad baan u arkaa sababtoo ah somalilan iyo soomaaliya marka dhinac laga eego sida kale codob bay isku yihiin dadka somalilan dadka soomaaliya isma ogola madaxweynahan soomaaliya iyo madaxweynahan somalilan kulkooga khalad baan u arkaa saas kusoo gogoynaya sideed u arkaysay kulankii madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi iyo madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdillaahi farmaajo ku dhex maray addis ababa magacaygu waa dayib maxamuud aadan haddii aan su-aashaa ku soo dhowaado waxaan u arkaa su-aasha horta somalilan in si dadban loo aqoonsaday baan u arkaa shan arrimood oo ku saayid ahaa soo dhoweyntii madaxweynaha oo ay kow ka tahay inuu kaxaystay taliyihii ilaalinayay watay oo calanka somalilan loo suday halkii soo dhoweyntii dalka etoobiya waddada loo xidhay heer madaxweyne baabuurtii uu watay mid walba calanka somalilan ka babanayay anigu waxaan u arkaa horta in aqoonsigii qayb aynu helnay wada hadalkana waan soo dhoweynayaayoo waxa weeyaan kolka meesha lagu wada hadlayey ee madaxweynuhu tegey ama saa loogu soo dhaweeyey waxayd meel ay africa oo dhan iskugu timid walaal magacaaga sheeg magacaygu waa xalimo xasan waan taageersanay walaalo kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo madaxweynaha soomaaliya waayo waa laba dowladood oo kala madax bannaan iminka waxaa la gaadhay xilligii la kala guran lahaa somalilan iyo soomaaliya marka waa si wanaagsan inay wada kulmaan wada hadlaan ay tashadaan ay kula maxaa la wixii ka dhexeeya inay ka wada hadlaan labada maxamedow waxaad ka warantaa sideed u aragtaa madaxweynaha somalilan muse biixi iyo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxay ku kulmeen magaalada addis ababa sideed u aragtaa rayga bismillah horta marka hore waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa kulanka labada madaxweyne taasoo soo dadejinaysa kala gurashada somalilan iyo soomaaliya waayo iyo marka marka laba ishayay ama isku jiri jiray hay kulmaan waa ama haynu heshiin ama haynu kala tagno welibana iminka waxay u badan tahay de maanta soomaaliya waynu ognaho halkan ay marayso somalilandna waynu aragnaa marka maanta waxay u badan tahay inaynu tubtii kala tagga haynu cagta saarnay taasi ay soo dadejinayso markaad eegto wafdiga madaxweynaha somalilan qaabkii loo qaabila loogu soo dhoweeyey maxaanku dhahdaayey etoobiya waxay taasina fariin cad hay u tahay in ay ay tahay wada hadalladaas ay noqonayaan kuwii lagu kala tegayey maxamuud baa la dhahdaa waxa ku kulmay adisababa rayigaaga sidaad aragta arrinta wallaahi runtii aad baynu soo dhoweynaya kulli waa labada madaxweyne oo soomaaliyeed walow ay qadiyad haddana jirto oo separation uu jiro laba wadan oo kala go'ay haddana waxaan odhan karaa kulle ummad soomaaliyeed oo islaami aad baynu soo dhoweynaynaa aadna waan ugu faraxsannahay in is afgartaan insha allah saasaan aan ugu rajaynaya insha allah iyo ictiraaf wanaagsan aad baad u mahadsantay magacaaga walaal waxa ay kulmeen madaxweyne maxamed cabdilaahi soomaaliya maxaa sidee raygaaga sideed aragta arrintaa wallaahi kolley horta somalilan wuxuu waxa weeyaan waddan mustaqil oo dee yacni ka go'ay soomaaliya haddii ay kulmeen dee macnaheedu maaha in labadii waddan la isku darayo laakiin waxay u kulmeen uun maxaan dhahaa siyaasaduun ayuunbay noqon kartaa iyo sidii labada waddan mustaqilnimaduus iga qaadan kala qaadan lahaayeen khadar maxamed cakuule v o e hargeysa